بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المؤلف رحمه الله فصل والطلاق ضربان صريح وكناية فالصريح ثلاثة ألفاظ الطلاق والفراق والسراح ولا يفتقر صريح الطلاق إلى النية qaala faslun wاطalaaqu darbaani markuu ka soo baxay annikaax wuxuu halkan ka gelaya aalaaq aalaaq fi lugati waxaa laga soo qaatay min aliطlaaq waa mushtaqu min aliطlaaq wa huwa alirsaalu wاtarku aalaaqu lugatan mushtaqu min aliطlaaq wa huwa alirsaalu watark waa xagga luqada wa sharcan xallu qaydi الnikaaxi aw bacdihi aalaaq waxaa waay xallu qaydi الnikaax xalliga waa furid qeydka nikaaxa in la furo aw bacdihi ama qeyb ka mida la furo oo la daayo kaasna waa aalaaq fi sharci aalaaq dhanka luqada waa ilaaq ilaaq bimacna alirsaal waay waa dirid iyo watarku ka tegid wax la iska sii daayo laga tago ayaa waxaa la ihahda aalaaq alaqahu haddii la ihahdo alaqahu fulaanun hebel ayaa sii daayo way macnaa qof xirnaa markii xabsiga laga sii daayo waxaa la leeyahay qofkaana waa la daayay oo ninkii xiro fulaan habaa dee alaqahu fulaan ilaaqu marka waa irsaal iyo dayn waay xagga sharcigana waxaa la yidhahdaa xallu qeydi nikaax xarigii nikaaxa oo la furo ayaa la yidhaahdaa xarigii nikaaxa oo la furo ayaa waxaa la yihahdaa aalaaq ama bacdi iyo qeyb ka mida xarigaasoo la furo oo la daayo marka aalaaq sharcanna waa sidaas tacriifkiisa aalaaq waa jaa-is fi اlkitaabi wالsunnati wاlijmaac hadduu maxalkiisa iyo meeshiisa dhaco kitaabka qur'aankana waa ku caddahay sunnada nebiga alayه الsalatu wasalaam kadalika ijmaaca iyo qiyaaska intaba xagga axkaamta markii tafaasiisha nikaaxa laga hadlaayo alaxkaamu takliifiya ee shanta ah shanta qaybood buu u qaybsamaa alaaqa axkaamtii shanta ahayd ayuu u qaybsamayaa alaaqa alaaqa waxaa ka mida mid xaaraama waxaa ka mida mid mubaaxa waxaa ka mida mid mustaxab ah waxaa ka mida mid makruuha waxaa ka mid ah mid waajiba alaaqu mar waajib yah mar waa xaaraam waa laba soo maa marna waa mustaxab marna waa makruuh marna waa mubaax waa meeqo waa shan shantaas xukun ayuu leeyahay alaxkaamu takliifiyada ee shanta ah shantuba waa ku daroorsa waa ku dareersanaysaa alaaqa oo waa gelaysaa goormuu makruuh yahay waxay yidhahdeen culummadu waa makruuhun fi istiqaamati azawjayn fii xaali istiqaamati azawjayn alaaqu waa makruuh markii labada isqaba xaalkooda uu toosan yahay yacni markaysan wax dhibaataa jirin inay kala tagaan ayadoon wax dhibaataa dhex aalin waa makruuh talaaqaasi ma aha mid fiican maxaa yeelay ijtimaaca iyo kulanka iyo wada noolaanshaha ay wada nool yihiin masaalix badanaa ku jirta masaalixdaas badan ayadoon sabab keenaysahay aysan jirin in la burburiyahay waa makruuh xaaladda labaad waa markuu mubaax yahay goormuu mubaax yahay waxay yidhahdeen culammadu cinda alxaajati ilayhi waa markii loo baahan yahay yacni hadduu u baahdo mubaax ayuu noqonayaa waxay ku tusaaleeyeen ka suu'i khuluqi lmar'a sida akhlaaqda gabadha oo xun waatadarur bibaqaa'ihaa cindahu iyo inuu ku dhibaatoonayo gabadhaasi baaqinimadeeda asiga agtiisa ay ku baaqi tahay in tadarur iyo dhibaata ay ka soo gaarayso asiga watadaruru bibaqaa'ihaa cindahu xaaladdan oo kale waa mubaax yacni akhlaaq darro jaanibkeeda ka jirta hadduu tabanaayo uu ka sheeganayo la noolaanshaha iyo la joogidda ayada uu la joogana ay dhibaato ku tahay waa u bannaan tahay furiinka xaaladda saddexaad waxa waaye alistixbaab طalaaqa xaaladan wuxuu noqonayaa mustaxab waa goorma waxay yidhahdeen culammadu idaa kaanat الزawjaةu mutaضarirata biاstidaamati الnikaax hadday gabadhu tahay mid ku dhibaatoonaysa daa'imidda nikaaxaasi nikaaxaasi inuu sii jiro hadday gabadhu tahay mid ku dhibaatoonaysa markaasi waa mustaxab inuu ninkaasi gabadha furo ou fasaxo waana xaaladan ku soo marnay fi اlkhulci xaalat اlkhulci waay ilan khulciga haaliban gabadha xaggeedu ka yimaadaa soo maa darar iyo dhibaato ay sheeganaysa darteedna waay markaanoo kale waxay leeyihin waa mustaxab xaaladda afaraad waa xaalado waajibiya xaaladda waajib yahay waxa waaye xaalaة الإilaa إida aba الزawju alfayأata wa xaalaة الإilaa إida aba الزawju alfayأة xaaladan furiinku waajibu noqonaya yacni ninka markuu xaaskiisa ka dhaarto inta ugu badan ou dhaartaasi uga maqnaan karo waa meeqo afar bilood waay afartaas bilood kadib waxaa la kala dooransiinayaa bayna arujuuci waalaaq inuu u noqdo oo reerkiisii la dhaqmo iyo inuu fasaxo waana ku waajib inuu fasaxo hadduu noqon waayo liladiina yu'luuna min nisaa'ihim tarabusu arbacati ashhur fain faa'uu faina allaha gafuuru raxiim wain cazamuu طalaaqa faina allaha samiicu caliim fain faa'uu hadday noqdaan afartaas bilood kadib fain allaha gafuuru raxiim wixii tagay ilahay haddaba gafuur raxiima waa u dhaafaya wain cazamuu طalaaqa hadday طalaaq goostaanna faina allaha samiicun caliim labada xaaladood mid baa laga rabaa laakiin markuu afar bilood ka fogaaday oo ilaah sameeyey kadib hadduu yidhaahdo waa sii wadayaa maya waxaa lagu qasbayaa inuu halkaa ku ekaado ninka waa lagu qasbayaa ma aha wuxuu khiyaaru leeyahay intaa kadib waxaana la kala dooransiinayaa inuu reerkiisa dhaqdo oo gurigiisa ku noqdo iyo inuu gabadha furo hadduu diido inuu noqdo maxaa waajiba marka طalaaqu waajib waay fii hadihi اxaala طalaaqu waajib uu noqonaya طalaaqu xaalad kaloo waajib noqonaya ayaa culamada qaar sheegeen shaykhu اlislaam wuxuu leeyahay طalaaqu waa waajib idaa tarakat waajiban sharciya hadday gabadhu ka tagto waajib sharciya oo diinka ilaahay ka mid ah oy diiddo inay la timaaddo waxaa ku waajiba inuu furo aw tarakat alcifa ama hadday cifadii ka tagto hadday waajib min waajibaati diin ay iska diiddo ama cifadii iyo dhowrsanaantii ay ka tagto ay tahay maalan naag gogol dhaaf taqaan taasoo kale hadda la noolaanshaheedu waa dayuusnimo ma aha inuu sii haysto hadday gogol dhaaf taqaano waa dayuusnimo inuu la sii noolaado markaanoo kale waxaa ku waajiba inuu furo markaanoo kale waa ku waajib inuu furo cala asaxiix waana tarjiixu sheikh alislaam ibnu teymiya xaaladan oo kale طalaaqu inuu waajib noqonayo ou ku yahay ninka waajib xaaladda شhanaad waxa waaye xaaraam طalaaqu xaaraam uu noqonaya fii hadihi اlxaala waa goorma sheikha laftirkiisa waa sheegi doonaa xaaladdaas oo waxa weeye hadduu gabadhi ku furo fii xaydin aw nifaasin aw طuhrin jaamaca fiih hadduu ayadoo caado qabta uu furo ama ayadoo nifaas qabta uu furo ama uu furo ayadoo tahaaro qabta laakiin tahaaradaasi ay tahay miduu ugu galmooday dhexdeed ayadoo daahira tahaarada ugu galmooday inuu ku furo saddexdan xaaladood talaaqu xaaraam waayo waxaa kaloo talaaqa xaaraamta ka mid a inuu saddex ku furo uu yidhaahdo saddexaan kugu furay talaaqaasi talaaq bidciyoo xaaraama waay kelimadda saddexaan kugu furay sharcan waa xaaraam ama uu yidhaahdo waa ku furay haddana waa ku furay haddana waa ku furay ragga qaar ayagoo isla kusii fogeynaya saddexdii isticmaali maayo wuxuu leeyahay anti aaliq markaasuu leeyahy haddana anti aaliq saddex jeer uu ku celcelinaya waxay la mid tahay saddexaan kugu furay la mid tahay waxba isma dhaamaan inuu kala qaadqaado iyo inuu hal lafdi ku jamciyo dalaaqaasi dalaaq bidciya waa isigana waa xaaraam marka dalaaqa gabadha lagu furay ayadoo caado qabta ma bannaana xadiid ibnu cumar ayaa ku soo arooray nebiga calayh salatu salaam markii ibnu cumar xaaskiisa uu furay ayadoo caado qabta cumara nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam nebiga alay slat slam waa ka carooday wuxuu yidhi murhu falyuraajicha amar buu yidhi ha soo celiya gabadha caado inuu ku furo sax maa waa ku inkiray nebiga alay slat slam wuxuuna amray in la soo celiyo dalaaqaasi marka mid muxarama waay meeqo waayo intaasi waa shan shantu waa leeyahay talaaqu marka dalaaqa xigmadiisu maxay tahay xigmada loo sharciyeeyey oo loo banneeyey waa maxay xigmadu waxa waaye in lagu kala nasto oo qof walba culayskii uu haystay ee la wada noolaanshaha iyo wada joogga ka haystay oo uga istareexo dalaaquna sidaa macruufka ah meel dambuu yimaadaa ee xalka koowaad ma aha sida ha dadka qaar lagu itixaamay xal koowaad ma aha dalaaqu waxaan soo marnay marka ugu horraysay gabadhu nushuud samayso ilaahay ma dalaaquu ka bilaabay dalaaq kama bilaabin faciduuhunna wacdiga muxuu ku xijiyey wahjuruuhunna fi lmadaajici wuxuu saddex uga dhigay wadribuuhunna saddexdaas haddii lagu guulayso waayo daawo lagu waayo wain khiftum shiqaaqa baynihimaa fabcaduu xakaman min ahlihi wa xakaman min ahliha in yuriidaa islaaxan yuwafiq illaahu baynahumaa haddana allah subxana wa tacaala wuxuu amray in xakam loo saaro qadiyadooda hadday ayaga hawshooda xalliso waayaan dhexdooda in eheladooda ku soo baxaan oo dadka qaraabada la ahe labada jaaniba ay arrintan ka shaqeeyaan waxayna leeyihin culummadu xakamku waxaa waajiba dadka xakamka ah inay ku dadaalaan sida reerkaasi ay ku heshiisiin lahaayeen maaha inay ku dadaalaan si ay u kala gey lahaayeen asalka maa in la kala geeyo waxaa xakamka loogu saaray waa inay heshiisiiyaan lidaalika juhdi walba iyo dadaal walba waxaa la rabaa inay ku bixiyaan siday u dhexdhexaadin lahaayeen ilaa inay quustaan oo ay albaab u furan jaanibka ka waayaan mooyaane intaas markii la waayo oo xakamkii loo saaray xal aan talaaq ahayn uu keeni waayo markaa kadib ayaa talaaqu mashruuciya haddana fiiri dalaaqii markii la banneeyey saddex martabadoodaa loo yeelay dalqo koowaad dalqo labaad iyo mid saddexaad waxay yidhahaan culamadu xikmad weynaa ku jirta dalqada koowaad markay dhacdo tijaabo waaye dhaheen labada qofba tijaabay u tahay bal xoogaa in la kala maqnaa karo la kala maarmayo in kale markay kala tagaan oo dalqada koowaad dhacdo waxaa laga yaabaa dabeecad xumo inay ahayd waxa furiinka keenay laakiin lays rabay waana dhacdaa in badan oo gabadhuna ninka ay rabto ninkuna uu xaaskiisii rabo fursadaa la siiyey inay isku soo noqdaan mar labaad hadduu dalaaq dhaco waxaa la siiyey fursad labaad oo haddana tajribo labaad u ah marka saddexaad macnaheedu waxa waaye labadan qof ma wada noolaan karaan waa inay kala qaraabtaan oo suuqa la kala galo wa in yatafaraqaa yugni allaahu kullan min sacatih hadday kala tagaan mid walba ilaahay subxana wa tacaala deeqaayo allah subxana wa tacala ayaa deeqaya min fadlihi saasaa marka sharcigu u tartiibiyey laakiin hadda dhaqanka soomaalidu u badan yihiin kow dalaaq waa wax yar hadday murmaan waa iga furan tahay haddana wax yaraa la isqabana waa iga furan tahay wax yaraa la isqabana waa iga furan tahay kadibna waa calaacala wuxuu le naagteedii aan rabaa majaal miyaa u furan ninkaasi wax majaala kuma furna ilaahay fursaduu ku siiyey mid labaaduu ku siiyey kasdaradaada kaa baabi'is kasdaradaada kaa baabi'is iyo sugsiima iyo inuu maaragta wixii suganaynin dumarkuna ayaguna waa ku badan yihiin oo faraqa inta ku dhegtay albaabka ka bixi maysa adoo ay furin soomaalidu marka waa jaanibkaasi su-aalahooda ugu badan waa xowla talaaq su-aalahooda ugu badan talaaqay ku saabsan yihiin waxaana meeshaas ka muuqata fudayd fara badan oo labada jaanibba ka jira dumarka waaba lagu ogaayo hadda waa dumar oo nebigu sow sheegay calayh isalaatu wasalaam waxay ka abuuran yihiin ama ilaahay ka abuuray feer qalloocda mana awoodi karti inaad toosiso laakiin jaanibkii ragga waxaa laga rabaa sabar badan inay muujiyaan haddii ninku ay ka soo go'do inuu gabadha furaayo waxaa la rabaa wax caatifadii xanaaq keenay inaysan ahayn ay noqdaan wuxuu ka fiirsado uu ka baaraandego ka soo fakiray uuna dareensan yahay in markaas firaaqa iyo kala tago ay maslaxa ugu jirto laakiin aysan noqon wax xanaaq iyo laablakac ay keeneen sida dadku hadda ay u badan yihiin maxaa yeele mafaasid fara badanaa ka dhalanaysa qaarkood waxa laga yaabaa carruur badan inay ka dhexayso markaasuu inta furo uu mar labaad furo oo mar saddexaad furo ayuu kadibna wuxuu leeyahay ilmihii ayga dayacan reerkayga waxaan rabaa inaan soo celiyo qiil ma lay helaa qiil sharcigu qiil wax la yidhaha ma jiraan waa sharci sharciguna saddexdaasuu siiyey saddexdiina waa kaa baxday qaarkood waxay ku dhacaan muxaram kale oo khatara oo aan bannaanayn in lagu fakiro oo waxa waaye gabadhi markay furo dalaqaad ka dhammaadaan oo ay sharcan dabcan dadku cilmi dhagooday haayaan oo og yahay inuusan soo cesho karin ayuu leeyahy nin soo guurso iska soo fur si aan kugu noqdo waa lagu heshiinaa ninay guursanaysaa isbuuc iyo laba isbuuc kadibna faraqay ku dhegay waxay leedahay fur ilay naag meel u socoto waayo oo ninka horey rabtaa inay u noqoto hadday sidaa iskugu soo noqdaan nikaaxaasi xalaal miya iyo guurkaasi mid xaaraama waayo wax jira maaha guurkoodan dambe waa mid baatila nebiguna waa lacnaday calayh isalaatu wasalaam almuxallil walmuxallal lahu midka wax xalaalaynaya iyo midka loo xalaalaynayo mararka qaarna waxaa dhacda asagoo ninka gabadha raba ayaa wuxuu isticmaalayaa rag kale oo nin kaleo saaxiibkiisu masalan wuxuu leeya nigo gabadhi baan rabaa inaan isku noqonnee ii guurso ii fur inta guursatid iisoo fur si aan ugu noqdo kii yaa gabadha raadinaya asagoo iskaga dhigaayo nin guursanaayo waa guursanayaa maalmo kadibna wuxuu leeya waa iga furantaha wuxuu rabay awalba inuu saaxiibkii u xalaaleeyo kaasi muxuu yahay sharcan waa muxallil waa midka nebigu lacnaday calayhi salaatu wasalaam waa midka wax xalaalaynaya xalaalayntaasna ma aha mid ay ku xalaaloobayso waa xiila midla xiyal اlyahuud xiilo la mida xiiladihii yahuudda ay samayn jireen ay u xeeladaysan jireen mukhaalafata sharci mid lamida wa marka طalaaqu qaybahaasuu leeyahay waxaana la rabaa qofka inuu ka fiiriyo qaybaha ugu wanaagsan haddayba dhacdo inay xaaskiisa kala tegayaan inay noqoto wuxuu ka soo baaraandegay uu ka soo fakiray mafaasidda ka imaan karta uu qiimeeyo masaalixda ku jirta uu qiimeeyo markaa kadib hadday raajix u noqoto waa wax ilaahay ugu baneeyey subxaana wa tacaala laakiin aysan noqon wax fudayd iyo laablakac ku yimaada iyo waa ku cabsiinaaye maxaa yee ragga qaar waa ku cabsiinaaye dhahan waa uga nixinaaye hadda markaad mar koowaad ka nixiso mar saddexaad aa ka nixiso marka saddexaad adaa dib u naxaaya marka illa wax kugu hara lama arko naxtinta adiga kugu haraysaa wuxuu yidhi walaaqu darbaani alaaqu waa laba nooc sariixun mid sariixa wa kinaayatun iyo mid kinaaya ah mid sariixa oo furiin ku cad oo lafdi kale aan ixtimaalayn iyo mid kinaayo ah oo talaaqna ixtimaala macno kalena ixtimaala labadaasu u qaybsama fasariixu midka sariixa alaaatu alfaadin waa saddex lafdi alalaaq waalfiraaq waasaraax saddexdaa lafdi waa saddex lafdi oo wuxuu leeyahay sheikhu raximah اllah sariix ku ah fi طalaaq iyo furiinka yaa ayuha الnabiyu idaa طalaqtum الnisaaءa faطalliquuhuna qur'aanka طalaaqu isticmaala soo maha fi hadi اlaaya ninku hadduu xaaskiisa yidhaahdo anti طaaliq macno kale ma ixtimaashaa iska tagaan ka waday ma ixtimaali kartaa oo meel kale aad ama xaafadaas aadaan ka wado ma ixtimaalayso anti طaaliq macneedu waa furan tahay waa lafdi sariix oo cad firaaquna waa la mid aw faariquuhunna bimacruufin aw faariquuhunna dumarka faaruqa bimacruufin wanaag ku faaruqa asaraaxna wa usarixkunna saraaxan jamiilan saraxtuki hadduu xaaskiisa ku yidhaahdo bimacnaa allaqtuki bay ka dhigan tahay waan ku furay wa saddexdan lafdi wuxuu yidhaahde waa sariix walaa yaftaqiru sariixu طalaaqi ila الniya طalaaqa sariixa ahna niyo uma baahna yacni in la yidhaha qofkan waxaad ula jeeda dalaaqa miyaad ula jeeda looma baahna nin hadduu xaaskiisa yidhaha anti طaaliq inaad tidhahda furiin maa ka wada saxma maxaa yeele lafdigan waxaan furiin ahaynba looma isticmaalo furiin maa ka waday inaad tidhaahdo saxma maxaa yeele lafdigan waxaan ahayn furiin looma isticmaalo marka lafdigu hadduu yahay mid sariixa laa yaftaqiru ila niya laa yaftaqiru sariixu طalaaqi ila niya niyo uma baahna wاlkinaayatu kinaayaduna kulu lafdin waa lafdi walba oo ixtamala طalaaqa طلاaq ixtimaalo wagayrahu iyo kayrkiiba kinaayo waxaa la yidhahdaa lafdi walba oo طalaaqna ixtimaalo waxaan طalaaq ahaynna ixtimaala wayaftaqiru ilى الniya niyuuna u baahan yaha kaas waxaa ka mid a ilxaqii biahliki inuu yidhaahdo reerkiinna aad reerkiinna aad hadduu ninka yidhaahdo la dhihi maayo gabadhi waa furay laakiin waxaa leeay maxaa ula jeedaa reerkiinna aad hadduu yidhahdo waxaan ka waday way iga furan tahay markaas hadda waa caddaa waa ka furan tahay hadduu yidhaahdo waxaan ula jeeday in reerkeeda ay aaddo oo xaafadda ay ka tagto oon guriga aanan ugu imaano waxbaan ka tabanaya markaas dalaaq miyay noqonaysaa dalaaq ma noqonayso markaa dalaaq ma noqonayso waxaa sidaa isticmaalay lafdigaasi kacab ibni maalik radia allaahu canhu oo xaaskiisa markuu nebigu yidhi alay slatu slam ha kaa tagto markii laga hijroonaayey wuxuu ku yidhi ilxaqii biahliki reerkiina haleel buu yidhi kama wadin waa iga furantahe wuxuu ka waday guryihii ciddihii yani guriga ciddiinna aad oo xaafadda reerkiina u wareeg marka ilxaqii biahliki lafdi sariixa maaha kuma cadda idhabii waa la mid tag inuu yidhaahdo ama laa tarjicii ilaa beyti gurigeyga ha u soo noqonin gurigeyga ha u soo noqonin sariix ma ah gurigeyga ha u soo noqonin sariix ma ah laakiin haddii uu niyeysto markaasi sariixay dalaaqay noqonaysaa hadduu yidhaahdo wejigaaga ma arki karo dalaaq miya dalaaq ma ah yacnii sariix ma ah waxyaabaha alfaadaha noocaas oo kalea oo aan ku caddayn furiinka waxaa loo celinayaa niyadaa loo celinaya arrintaasi niya u baahanta niyadana yaa og yaa niyada allah ka sokow yaa og waxa niyadiisa ku jira qofkaa og asaa marka loo wakiilanaya asaa la rabaa inuu ilahay ka baqo subxaana watacaala wuxuu ula jeeda u sheego hadduu dalaaq ka wadana hadda dalaqaa ka dhacaysa haddii uusan dalaaq ula jeedinna markaa dalaaq ma ah calaa kulli xaal kinaayada iyo sariixu waa kala duwan yihiin sariixa niyad uma baahna laakiin kinaayadu niya u baahantaha wayaftaqiru ila niya والنisaaءu فiihi dumarka wuxuu yidhi فiihi ay fi طalaaqi darbaani waa laba nooc darb fii طalaaqihinna sunaة وabidca darbi ama qeyb fii طalaaqihinna طalaaqooda waxaa ku sugan buu yidhi sunaة sunno iyo wabidcaة bidco wa huna dawaat اlxiyad waana kuwa caadada u saaxiibka ah yaعni dumarka qaar ka mid a طalaaqoodu qeybna waa bidca qeybna waa sunة dumarka dalaaqoodu marna bidco noqonaya marna sunno noqonaya waa kuwa caadada qaba wey fa sunnatu sunnada waxaa waaye an yuuqica dalaaqa ninka inuu dalaaqa rido uu ku rido fii tuhurin tahaaro dhexdeeda tahaaradaasoo ayra hayri mujaamicin uu yahay midaanan jaamicin fiihi dhexdii fii tuhurin inuu ku rido hayra mujaamicin xaal uu yahay midaan jimaacin fiihi tuhrigaas dhexdiisa yacni sunnada waxaa waaye inuu markuu gabadha caadada qabto markuu gabadha furaayo inuu furo fii طuhrin hayri mujaamic hayra mujaamicin fiih yacni طahaaro dhexdeeda xaaluu yahay midaan jimaacin ama aan u galmoonin طahaaradaa dhexdeeda dawaatulxiyad wuxuu ula jeedaa dumarka caadadu ku dhacdo shardi ma aha markaas inay caado qabto ujeeddadu ma aha markaa inay caado qabto laakiin waa dumarka caadada ku dhacdo soo ma jiraan dumar aan caado ku dhicin gabdhaha yaryaroo kale dumarka waaweyn oo caadadu ka go'day kuwaasuu ka saaraya meesha dumarku ay caadadu ku dhacdo ama markaasi caadaha qabta ama yaysan qabine wuxuu leeyahay sunnadoodu waxaa waaye inuu furo ayadoo tahaaro qabto tahaara taama tahaaradaas dhexdeedana uusan ugu galmoonin sunnada waa sidaas markuu gabadha furaayo xaaskiisa ah haddii ay ka mid tahay dumarka caadada u saaxiibka ah waa inuu iska hubiyo inay caado qabtay in kale waa kow haddaysan caado qabin waa inuu ka fekiro tahaarada ay qabto mid ugu galmooda mase waa miduusan ugu galmoon hadday caado qabto furi maayo haddii tahaarada ay qabto ay tahay tahaaro dhexdeeda ugu galmoodana furi maayo labada xaaladoodba ma furayo maxaa yeele furiinkaasi xukunku leeyahay sheikhaa sheegi doona sidaa marka inuu ku furo ayadoo طahaaro qabta طahaaradeedana uusan ugu galmoonin waa sunna dalaaqaas wاlbidcatu bidcadu waxaa waaye an yuuqica طalaaqa waa inuu طalaaqa rido fi lxaydi caadada dhexdeeda ow fii طuhrin ama طahaaro jaamacahaa fiihi oo uu ku jimaacay dhexdeed yacni طahaaro ugu galmooday dhexdeed inuu ku furo dalaaqaasi muxuu noqonayaa dalaaq bidca waay dalaaqa bidcadaana bidcadu waa maxa bidcadu muxaram waay idan dalaaqaasi mid xaaraama waa laakiin waxay fuqahadu aada iskugu khilaafeen dalaaqaasi ma dhacayaa mase ma dhacayo dalaaqa noocaan oo kale ah xaaskiisa ayuu furay iyadoo caado qabta ama wuxuu furay ayadoo tahaaro qabta tahaaro uu ugu galmooday dalaaqaasi ma dhacaya inuu dalaaqaasi xaaraam yaha waa cadda oo la rabo inuu ka toobad keeno waxaa kaloo laga rabaa inuu gabadhi soo celiyo kadibna uu furo ayadoo tahaaro qabta tahaaro usan u galmoonin laakiin dalqadaas uu riday fii xaali lxayd ama xaaladda ay tahaaro qabtay tahaaro ugu galmooday dalqadii uu riday ma dhacaysa mase ma dhacayso jumhuurulculamaa waxay leeyiin way dhacaysaa jumhuurulculamaa oo ay ka mid yihiin aama ala'ima alarbaca waxay leeyihiin way dhacaysaa waxaana ku mubaalaqooday ibnulmundir calayhi raxmat ullaah oo wuxuu leeyahay ibnulmundir ma khilaafin buu yidhi ilaa ahlulbidaca mooyaane wuxuu yidhi lam yukhaalif fii dalika ilaa ahlulbidaci waاdalaal arrintaasi ma khilaafin buu yidhi ilaa ahlulbidac waاdalaal mooya cid kaleoo khilaaftaba ma laha laakiin ahlubidac keliya ma aha waxa khilaafay ahlubidac keliya maaha culummo fara badanaa khilaafeen waxaa ka mid a shaykhulislaam ibnu teymiya waxaa ka mid a ibnulqayim ibnuqayimna aada ugu dheeraaday inuu leeyahay dalaaqaasi dhici maayo fii zaadi lmicaad baxsi dheeruu ka galay niqaash fara badanna waa ka sameeyey masaladan ou leeyahay dalaaqaasi mid dhacaaya maaha dalaaqaasi waa dhaca iyo ma dhacayo masaa'il waaweynaa ku qotomaysa sababtoo hadii la yidhaha dalaaqaasi waa dhacay ninkaasi meeqaa u hartay hadduusan hore u furin labaa u haraysa hadduu horay u furayna hal hadduu hore ugu furay kadibna halkii labaad uu yahay halaa u haray hadduu kii ugu dambeeyey uu yahay waa dhammaaday oo haddii waa dhacayaa la yidhaha qolada dhahaysa dhici maayo waxay ka mid waxay leeyihiin kaannahu inuusan dhicin oo kale matalan hadduusan weligii furin saddexdii weli haystaa bay leeyihin wax dalqaa oo ka dhacaya ma jiraan dalaaqaasna maba dhicin oo dalaaq laaqiya waaye banaadam waa laqwi meesha laga soo qaadi maayo laakiin xadiid ibni cumar radia allahu can riwaayado fara badan uu ku yimid riwaayadihiisa qaar ka mid ah waxaa ku jirta inuu nebigu calayh isalaatu wasalaam uu yidhaahday murhu falyuraajicha amar falyuraajichaha ha soo celiya gabadha cumar wuxuu ku leeyahay wiilkaaga cabdullaahi waxaad amartaa inuu xaaskiisa soo ceshado waxay leeyihiin jumhuuru lculamaa falyuraajichaha kelimadda ah waxay deliil u tahay in dalaaq dhacay sababtoo ah hadduusan dalaaq dhicin falyuraajichaa meesha maba timaadeen ha iska haystaa la dhihi lahaa falyumsikha xaaskiisu ha haystu dhihi laha nebig alay slat slaam laakiin ha soo celiyo waxay deliilu tahay inay gabadhu rajciyo ahayd dalqana ay dhacday alfaado kale oo tusinaya in dalqadu dhacdayna waa jiraan marka jumhuurulculamaa oo aima alarbaca ay ka mid yihin waxay leeyiin dalqadaasi way dhacday laakiin waxay isku waafaqsan yihiin culammada dhammaantood dalaaqaas inuu xaaraam yahay waa bilijmaac dalaaqaasi inuu yahay mid xaaraama khilaafku waa maxay khilaafku waa fi lwuquuc ama fi lxurma waa la isku waafaqsan yahay inuu xaaraam yahay wa darbun qaybna laysa fii alaaqihina alaaqooda kuma sugna buu yidhi sunnatun sunno walaa bidcatun iyo bidco wahuna arbacun afarna waayo sinfigan alaaqooda sunno iyo bidco midna loo kala qaadi maayo macnaha marka walbuu furi karaa waay waqti walbuu furi karaa wahuna arbacun waana afar asagiiratu midda yar oo aan caadada gaarin walaayisatu iyo midda quusatay oo ka quusatay min alxayd wallaa'i yaisna min almaxiid walxaamilu iyo midda xaamilada ee uurka leh midda xaamilada ee uurka leh ayaduna markuu rabuu furi karaa waalmukhtalicatu allatii lam yadkul bihaa mukhtalicada allatii taasoo lam yadkul bihaa uusan u galmoonin yani mukhtalicadii uusan u galmoonin wax ciddaahu ku leeyahaba ma jiraan marba hadduusan wax ciddaa ku lahayn wakhtiguu doono ayadana fasixi karaa afartan dambe marka wuxuu leeyahay sheikhu raximahullah dalaaqoodu bidco iyo sunno ma leh laakiin midda hore dalaaqoodu wuxuu leeyahay mid bidco ah iyo mid sunnaaba waa leeyahay marka haddii uu ninka rabo inuu matalan xaaskiisa furo wuxuu fiirinayaa xaaskiisu ma qismiga horey ku jirta amase qismiga dambe hadday qismiga hore ku jirta maxaa la rabaa inuu la beegsado xaalada xaaladda uu dalaaqu yahay mid sunniya waana inuu iska ilaaliyo xaaladda dalaaq uu noqonayo mid bidciya xaaladdaasi waa inuusan ku furin wallahu aclam wsala allahu calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wasaxbihi ajmaciin